الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah wilaayad islaamiga ah ee gedo oo allaha fadligiis ku guulaysatay dhammaynta dagaal uu dhiig ku daatay oo degmada luuq ku dhex maray saddex ka mid a beelaha dega degmadaasi munaasabaddii lagu soo gebagabaynayey barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah murtad shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya oo eedayn xoogan u jeediyey kooxda xasan sheekh qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah xasan sheekh oo mar kale la filayo inuu gorgortan ka galo qadiyadda badda soomaaliya iyo kulan la filayo inuu la yeesho ra-iisul wasaaraha dowladda kaafiradda ee etoobiya abiy axmed barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan mid ka mid a la taliyayaasha ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo iscasilaad ku dhawaaqay xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhexeeya villa soomaaliya iyo murtad axmed madoobe qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta labiyo tobanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri dowladda kenya iyo xamse cabdibarre oo isku maandhaafay xiisadaha ka jira jubbada hoose waxaan sidoo kale faafareebka idinkugu hayaa markab shiinaha laga leeyahay oo lagu afduubtay xeebaha bari qodobadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad toos inooga dhegaysan kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa xasan sheekh ayaa la filayaa in mar kale uu gorgortan ka galo qadiyadda badda soomaaliya madaxweynaha dowladda siliibiyada ah ee kenya gaal william ruutu oo ka hadlayey shirmadaxeedka waxaa loogu yeero dalalka xubnaha ka ah bulshada bariga afrika oo lagu qabtay magaalada caruusha ee dalka tanzaniya ayaa sheegay in isaga iyo madaxweynayaasha uganda soomaaliya iyo ra-isul wasaaraha dowladda etoobiya ay yeelan doonaan kulan ku saabsan xiisadda geeska afrika waxa uu yidhi madaxweyne musafeni aniga iyo xasan sheekh iyo ra-isul wasaare abey waxaan qorshaynaynaa inaan kulan yeelanno si aan u yarayno xiisadda hadda ka taagan geeska afrika ayuu yidhi madaxweynaha kenya william ruutu ruutu ma sheegin goorta iyo halka uu kulankani ka qabsoomi doono balse wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyey oo si foolka fool ah isku hor fadhiistaan labada dhinac tan iyo intii uu soo shaacbaxay khilaafkii ka dhashay heshiiskii abey axmed iyo muuse biixi ay kala saxiixdeen iskudaya dhowr ah oo hore ay u galeen dalal ay ka mid yihiin kenya iyo turkiga ayaa dhammaantood ku soo idlaaday fashil kadib markii etoobiya ay ku adkeysatay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee la gashay maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan kaasoo ay ku rabto inay ku qaadato qeybo ka mid a badda iyo beriga soomaaliyeed khudbado dhowr ah oo xasan sheekh uu kaga hadlay xiisaddan iyo damaca etoobiya ayaa muujinayey in qaadashada etoobiya ee badda soomaaliya aanu waxba ka qabin balse uu si adag uga soo horjeedo heshiis isagoo aanu qayb ka ahayn barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo dowladda kenya iyo xamse cabdibarre ayaa isku maandhaafay xiisadaha ka jira jubbada hoose qodobkaas iyo sidoo kale markab shiinaha laga leeyahay oo lagu afduubtay xeebaha bari waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey muuqaal ay bahisay katayb al akhbaariya kaasi oo ah qeybta laba iyo tobanaad ee mashruuca qeybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ee mujaahidiintu ka sameeyeen degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muuqaalkan ayaana la daawan karaa ku dhowaad toban daqiiqo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda kenya iyo xamse cabdi barre oo isku maandhaafay xiisadaha ka jira jubbada hoose waxaa fashil iyo ismariwaa ku soo idlaaday wadahadallo saacado badan qaatay oo magaalada nairobi ay ku yeesheen madaxa xukuumadda muqdisho iyo mas-uuliyiin kenyaana elwareedyo ayaa sheegaya in dowladda kenya ay ganafka ku dhufatay soo jeedinno uga yimid xamse cabdi barre oo ahaa in axmed madoobe lagu qasbo inuu isaga tago hogaaminta maamulka jubbaland haddii kale ay dagaallo culus dhici doonaan wadahadallada oo ka dhacay magaalada nairobi waxaa dhanka kenya uga qaybgalayay taliyaha ciidanka sirdoonka wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda xamse cabdi barre wuxuu ka biyadiiday dalab ay soo gudbisay kenya kaasi oo faraya xukuumadda muqdisho in ay deegaanka raaskambooni dib uga celiso ciidamadeeda ay ku soo daadguraysay isbuucii hore siyaasiyiin iyo ganacsato taageersan axmed madoobe oo kulamada qayb ka ahaa ayaa uga digay xamse cabdi barre weerarada uu la maagan yahay magaalooyinka afmadow dhoobley iyo kismaayo wararka ayaa intaasi ku daraya in dowladda kenya oo saameyn ku leh maamulka axmed madoobe ay ka baqdeen qabto in xiisadaha u dhexeeya labadan maamul ee dabarilifyada ah ay halis geliyaan amnigeeda gudaha bishan gudaheeda ay dowladda kenya ku fashilantay iskudayo ay ku doonaysay inay ku dhexdhexaadiso xukuumadda muqdisho iyo maamulka jubbaland waxayna xaaladdu sii xumaatay kadib markii uu axmed madoobe shan iyo labaatankii bishan uu iclaamiyey in dib loo doortay haddii aan halkaasi uga gudubno mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa markab shiinaha laga leeyahay oo lagu afduubtay xeebaha bari wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa sheegaya in xeebaha gobolkaasi lagu afduubtay markab boob ka waday biyaha soomaaliya kaasi oo laga leeyahay waddanka shiinaha markabkan laga leeyahay shiinaha balse ku guusheeyay calanka jasiiradda taiwan ayaa lasoo wariyey in rag hubaysan oo ilaalo ka hayay ay ka afduubteen biyaha degmada xaafuun ee gobolka bari ee ku teesan xeebta badweynta hindiya elwareedyo deegaanka ah ayaa soo sheegay in ilaalada markabka afduubtay ay gurmad ka heleen dhanka degmada ayl ee gobolka nugaal halkaas oo ay kaga soo biireen kooxo hubaysan si ay u xoojiyaan wararku waxay intaasi ku darayaan in markabka hadda lagu haysto xeebaha deegaanka jiifle ee dhaca gobolka nugaal muddo saddex isha ah ay kooxahan gacanta ku hayaan markabka kaasoo ay soo qafaasheen arbacadii lasoo dhaafay markabkan waa mid kalluumaysi sharci darraha ka waday xeebaha ku yaal gobolada waqooyi bari soomaaliya ayaa lasoo wariyey in uu wakiil ka ahaa senatar ka tirsan kooxda hiddada soomaaliya maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee puntlandna uu ku garabsiinayay xaalufka uu ka waday biyaha soomaaliyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kenya oo shaacisay tirada dadka sannadlaha uga dhintay shilalka ka dhaca dalkeeda iyo n f d tirakoob ay samaysay dowladda kenya ayaa looga hadlay dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku dhaawacmay shilalka ka dhaca gudaha dalkaasi iyo dhulka n f d tirakoobkan ay samaysay wasaaradda gaadiidka ee dowladda kenya ayaa lagu sheegay in dad ka badan afar kun oo ruux ay sannadkii ku dhintaan shilalka gawaarida ayna ku dhaawacmaan tiro ka badan labaatan kun oo kale nuur cabdulle waxa uu ka mid yahay darawallada ku dhaqan magaalada wajeer ee ay gumaysato kenya waxaa shil uu galay ka soo gaaray dhaawac daran kaasi oo loo qaaday dalka hindiya muddo kadibna dib ayuu u soo laabtay wuxuuna hadda joojiyey safaradii dhaadheeraa ee uu geli jiray xilliyada roobka ayaa waxay sidoo kale dadka ku dhaqan gobolka wajeer ee ay gubaysato kenya dhibaato ku qabaan wadooyinka oo aan laami ahayn iyaga oo tilmaamay in dowladda kenya aysan waxba u qaban markana waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana warbixinada ay daabacday ka mid ah warbixin ku saabsan kacdoonwadayaasha suuriya oo la wareegay magaalada xalab iyo taqadumka ay wadaan xoogagaasi waxaa sidoo kale warbixinada ku daabacan ka mid ah in dowladda tashaad ama jaad loo yaqaan ay gebi ahaanba baabiisay oo ay laashay heshiisyadii iskaashi ee kala dhexeeyey dowladda faransiiska si gaar ah waxay dowladdan u baabaysay iskaashiga dhanka amniga iyo difaaca ee ay horey ula gashay dowladda faransiiska waxaan markaan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa dagaalo toos ah oo ciidamada mujaahidiintu ay saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley ceel mashruuc oo ka tirsan degmada qansax dheere ee baay xeryaha deegaanada awdiinle iyo makuudo ee wadadhaca duleedka magaalada baydhaba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadaleyntii ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd dagaalada culus ee ka soconaya waddanka suuriya iyo taqadumka xoogan ee ay sameynayaan kacdoonwadayaasha mucaaradka ah ee waddankaasi ciidamadan waxay gelinkii dambe ee maanta gudaha u galeen garoonka caalamiga ah ee xalab halkaasoo ay gacanta ku hayeen ciidanka nuseyriyada ee bashaar al asad si buuxda ayayna gacanta ugu dhigeen garoonkaasi waxay sidoo kale weerar saf ballaaran ah ku qaadeen garoonka milatari ee lagu magacaabo kuweyris dhanka kale ciidanka nidaamka nuseyriga ee bashaar al asad ayaa gelinkii dambe ee maanta bilaabay in uu isaga firxado dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka xamaah ee waddankaasi suuriya muuqaalo lasoo duubay ayaa muujinayay gaadiid daabulaya ciidamada nidaamka nuseyriga sidoo kale bartamaha magaalada xalab waxaa maanta laga soo tabiyey duqeyn xoogan oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dowladda ruushka halkaasoo ay ku dhinteen dad rayid ah oo dabaaldeg ka sameynayay gudaha magaaladaasi sida laga dheehan karo muuqaalada lasoo bandhigay xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inagaynta aad buu umahadsanyeen walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa murse shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa eedeyn xoogan u jeediyey kooxda ridada ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud wuxuu ku eedeeyey xasan gurgurte inuu doonayo muddo kororsi isaga oo ku gabanaya doorasho qof iyo cod ah shariif murtad wuxuu soo hadal qaaday xiisadda ka taagan maamulka shaadaladirirka ah ee jubbaland taasoo u dhexaysa kooxda ridada iyo maamulka axmed madoobe wuxuu sheegay inay duulaan ay tahay ciidanka uu gurgurta dhowaan geeyey raas gambooni wuxuu kaloo ka hadlay waraaqda ay soo saartay kooxda ridada ee lagu soo xirayo axmed madoobe oo uu sheegay inay tahay mid sharci dara ah islamarkaana axmed madoobe uu yahay madaxa maamulka jubbaland doorashadii uu qabsadana ay tahay mid saxan marka ugu horraysa ciidamada dowladda ciidamada dowladda waa mas-uuliyad wiilal yarar oo u yimid qarankooda inay difaacaan in kuwo kale oo walaalahooda dhiiggooda inay daadiyaan loo diro iyadoo khilaaf siyaasiya laga jawaabayo sax maa arrintaas jubbaland waxay waxay qayb ka tahay dowladda federaalka ah haddii isfaham xumo ay timaado waxaa la rabaa hab dowladnimo in lagu xalliyo kaasaa la rabaa laakiin wuxuu inay gaaraan meesha hadda ay gaareen arrin saxa ma ah arrintaas hadda dhacday dalkan weligeed kama dhicin haddii maanta maamul goboleed aad tidhahdaa la soo xiro oo waaran u jarto oo ciidan u dirto maxaa dhacaya ii sheegi kara waxaa dhacaya in laysdilo wax kaloo dhici kara ma jiraan marka in laysdilo guusha ka imaanayso maxay tahay waana ognaa dalkan sida isu saaran yahay yaa reer hebeley waxaan ahayn miyaa ka imaanaya yaa reer hebeley ma ka guulaysan karnaa kuma guulaysan karna mid ka mid a la taliyayaasha kooxda ridada soomaaliya ayaa iscasilaad ku dhawaaqay xilli uu meel sare gaaray khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya ee maamulka shaadaladiriirka ah isku magacaabay jubbaland ayay mar kale iscasilaad ku dhawaaqeen mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska xamse cabdibarre shamse cabdulqaadir daahir oo ahayd la taliyihii ra-iisul wasaaraha ee arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka waxay ugu yeeraan ayaa cilaamisay inay iska casishay xilkii ay haysay sababa la xidhiidha markii ay xukuumadda riddada ee dagaal ku iclaamisay axmed madoobe waxay sheegtay inaysan ka sii mid ahaan karin xukuumad dagaal sokeeye ka abuuraysa gobolka jubbada hoose islamarkaana beegsanaysa siyaasiyiin qaybka ah waxay ugu yeertay nidaamka federaaliga ah ee ula jeedo maamulada dabalilifyada ah ee dalka ka jira الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafreeb kuurarka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi waad mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna waxaa lasoo werinayaa in duqaymo kala duwan ay qidaaca ka dhaceen subaxnimadii hore ee saaka oo sabti ah waxay warbaahintu ku warantay in toddoba ruux ay ku shahiideen duqayn diyaaradeed oo beegsatay guri ku yaalla xaafadda shujaaciya ee dhaca bariga magaalada khaza sidoo kale toddoba ruux ayaa waxay ku shahiideen duqayn beegsatay magaalada khan yunis ee koonfurta qidaaca dhaca wararkii u dambeeyena waxay sheegayaan in duqaymihii saacadihii lasoo dhaafay dhacay ay ku shahiideen dad gaaraya konton iyo kow ruux sagaal iyo toban ka mid a dadkaas saacadihii lasoo dhaafay waxaa la gaarsiiyey cisbitaalada dabcan dhaawacyaduna waa toddobaatan iyo laba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun saddex boqol siddeetan iyo labo halka dhaawacyadu ay yihiin boqol sagaal kun boqol afartan iyo laba kale dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sii wadaan howlgalladooda dagaalo goosgoos ah ayaana waxaa laga soo werinayaa bashiirow waqooyiga magaalada khaza halkaas oo go'doon xoogan uu ku hayo taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaasayaan ku hakinaynaa
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dambena waan isla soo gaarnay dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamigaha ee gedo wilaayada islaamigaha ee gedo ayaa allah fadligiis ku guulaystay dhammaynta dagaal uu dhiig badan ku daatay oo degmada luuq ku dhex maray saddex ka mid a beelaha dega degmadaasi munaasabadan lagu heshiisiinayey beelaha xasan gaashreedle beesha gawaaweyn iyo beesha maclin weyne waxay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee gedo waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa inta uu kulan ka dhicin ka horeeyey dowro socotay muddo saddex maalin oo ay ku qaateen odayaasha dhaqanka beelahaasi duruus kala duwan iyo muxaadaraad heshiiskaas oo lagu dhawaaqay waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowr ah kaas oo ka dhacay deegaanka golweyn ee hoostaga degmada luuq ugu horeyn waxaa madasha laga akhriyey bayaankii ay si wada jirka u soo saareen waxaan halkan ka akhrinayaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala bayaan ka soo baxay saddexdii beelood ee walaalaha ahaa ee ku dagaalamay degmada luuq oo ay ku heshiiyeen saddexdii beelood ee beesha macallaweyne beesha reer xasan iyo beesha gabaaweyn kadib dowro qaadatay afar maalmood oo lagu baranayay kitaabada shareecada islaamka wadahadalkaas oo ku saabsanaa sidii heshiis loo gaari lahaa dagaalada ka dhacay degmada luuq ee saddexda beelood ay ku dagaalameen macallaweyne reer xasan iyo gabaaweyne wadahadal socday saddexda maalmood kadib waxaa dhacday isku sabeen xer saddexda dhinac ay isku sabeen xereen waxaa soo saddexeeyey oo soo xigey in la dhisay guddi ay dhisteen saddexda beelood waxaa lagu baaqay xabad joojin waxaa ku xigay is-uurxarasho la is-uurxarti waxaa la dhisay intaas kadib guddi baa dhisanay annaga guddigaas shaqadiisu waxa ay tahay sida tan kow inuu kala qaado ciidamada saddexda beelood ee meesha joogay in la kala qaado diiwaangelinta iyo tirakoobista shacabkii qoryaha qaatay ee ka qayb galeen meeshaas ayagii hubkooda in la helo oo aan diiwaan gelinin saddex dib u dejinta dadka barakacay ee ka barakacay deegaanka afar inay go'aan ka gaaraan ka soo saara tacsiirta cidda jebisa xabad joojintan iyo go'aannadan intaas kadib guddigu wuxuu haystaa muddo toban maalmood ah oo uu ku soo afjaraya khilaafkaas kadibna uu dib ugula soo noqonayo walaayada islaamiga ah ee gobolka gedo gaar ahaan degmadeeda luuq xarunta golweyn hadda aan joogno intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أولا أخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد تحية وحان أمهد علينا إن الله سبحانه وتعالى مهدا صور ضمان إيو بالله وشمنا آن اللهين مرلبات وحان أمهد علينا beelaha kala duwan ee saddexda beel beesha reer xasan gaashireelle iyo reer macalloweyne iyo reer gabaanweyn oo waxaa weeyaan dhexdooda uu ku tuuray shaydhaan khilaaf waxaa weeyaan muddo soo jiitamina uu ka dhexeeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta furaha waafajiyey waxaannu idin leenahay jazaakum allaahu khayran juhdiga aad bixiseen iyo wanaagga aad ka shaqaynayseen iyo ummadda odayaasha aad u tihiin ood maslaxadeeda ka shaqaynaysaan juhdiga aad bixinaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka ajar siiyo waxaan mar labaad u mahad celinaynaa odayaasha soomaaliyeed ee ku sugan degmada luuq oo geed dheer iyo geed gaaban u fuulay inay ka qayb qaataan masaalixda guud ee ummadda muslimiinta ee dhex taallo inay xallayaan ayagana waxaannu leenahay jazaakumullaahu khayran si gaar ah waxaannu ugu mahad celinaynaa culimmadii shii maxamed bishaar ugu horreeyey ee dadka waxaa weeyaan ilaahi subxaanahu wa tacaala diintiisa wax badan dhegtooda ku shubtay ee qanaaco badan ay ka muuqato culummadaas ayagana waxaannu leenahay jazaakumullaahu khayran ilaahi subxaanahu wa tacaala culimmada haynoo barakeeyo nabadoonnadii ka soo qayb gashay ay ugu horreeyaan saddexdan beelood raggii odayaasha u ahaa ee ilaah muddo soo celcelinayey ummaddooda inay xal u helaan ayagana juhdigii ay bixeen ilaahay ka ajar siiyaannu leennahay intaa kadib saddex qodob ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan dul istaago qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa allah subxaanahu wa tacaala cabsidiisa inaan laasinno wax hadda iskweenhare waxay uu tahay dardaaran dardaarankaasna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u dardaarmay annaga maanta taagan oo muslimiinta ah iyo ciddii naga horraysiyo tagtay intaba waxaa loo dardaarmay allah subxaanahu wa tacaala qowlkiisa adinka hadda jooga iyo dadkii idinka horreeyey waxaan idiin dardaarannay ilaah inaad ka cabsataan subxaanahu wa tacaala cabsidaas ayaa asal ah ayada ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala sababkeeda arsaqa dadka ku siiyaa ayada ayuu sababkeeda ilaahay cilmiga dadka ku baraa ayada ayuu ilaahay sababkeeda umuuraha dadka ugu sahlaa cabsidaas waan dadaarmaynaa qodobka labaadoo dadaarmaa waxay tahay nimiyow istiqaamo toosnaan haddii af soomaaliya la yidhahdane waa inaad toosnaanno oo maxaan ku toosnaanaynaa waxaannu sheegannay maanta markhaatina aan ka nahay wixii idin dhex maray inaad ka heshiiseen soo saas ma ahan in laga heshiiyey wixii xumaan ahaa ee xaqdi ahaa ee xasidnimo ahaa ee ummaddaa shaydhaan oo wax kur tuuray in laga heshiiyey maxaana la ka rabaa marka istiqaamo waxa liiska raba waxay tahay inaad baadilkana ka leexato xaqana qaadato khareer ha noqdo dacar ha ka qaranaado ha lagugu dilo xaqa ku toosnaaw masaaliixda maanta aad qaadateen ee ummadda aad u qaadateen ee shaydhaanka uu huranayo waxay u baahan tahay sabar fara badan ay u baahan tahay taxamul ay u baahan tahay adkaysi ay u baahan tahay dadnimo ay u baahan tahay caloosh in loo xirta ay u baahan tahay waxaan idin dadaarmaynaa inaad sabartaan inaad waxaa weeyaan mid geesi sheeganaya geesinimadiisa aadna ka baqin mid lagu sheegay inuu mufsid yahay mufsidnadiisa aad ka baqin ee aad u fiirisaan ummaddaas masaalix say ku badbaadi laheed maanta waxaannu arkaynaa in waxaa weeya ummaddii muslimiinta ahaa shaydhaan uu isku salladay wax la soo waaridana ay yihiin oo cadow arrinkaas sabab uu yahay in maanta muslimiinta gacmaha lasu geliyo soo saas ma ah waa wax la soo waadiri weeyaan oo cadow waxa weyan uu soo waariday waxaa la rabaa marka dad dhug leh oo caqli leh oo garasho leh oo arrinkaa asaga dib u daraaseeyo dhowr iyo tobanka sanoo la soo maray ummaddan cirdigeeda iyo sharafkeeda waa kala badbaaday soo saas ma aheen markii shareecada hooskeeda la fadhiistay kitaabkii ilaahay laisku xukumay ummadda ay dareentay raaxo iyo nimco waxaa dulqaado waayey oo harse waayey abliis iyo cidda uu ku shaqaysanayay arrinkaa uu isuurageli weydey wayna laqi waayeen waxayna yidhaahdeen suuragal ma ahan maxaan suuragal lahayn islaam nabad ah adduun wada degan annagoo yuhuudda horena islaamka ina burburino arrinkaas suuragal ma ah nimo arrinkaa waa laga shaqeeya ogaada arrinka luuq arrin laga shaqeeya waa ogaada yuhuud iyo nasaaraa ka shaqaysay ogaada juhdiyaa lagu bixiye ogaada dhaqaalaa lagu bixiye ogaada nimiyow waxaa ugu sokeeyey maantana dul degan ee degmada luuq haysta waa axmaar sooma odayaashii horaa ka hadlay waxaa la yidhi nabad ilaalin bay ahaayeen saasay ku yimaadeen waxaa dhacday ninkii wax dilay inuu ayaga dhex maray soo saas ma nabad ilaalin maxaa lagu yaqaanaa ninka dembila in la qabto ninka dembila maxaa loo qaban waaye waa waxaa laysu raba adiga weeyaan ilahi waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa sarre ayaan ku weydiisanaynaa in ilahi dabkaa unaga dimi jalla wacala ilaahay waxaan weydiisanaynaa qabiilkan wada dhashay oo abti iyo eysan ah oo ilmo adeer ah oo ina adeer iyo ina uu isugu jiro in ilaahay subxaana wa tacaala qalbi isdaar ilaahay ku ilaaliyo ilaa farac isdaara mooyaane walaalnimadooda alla u soo celiyo ikhwanimadooda alla u soo celiyo cadowgii isku sallid ilaah ha ka qabto munaafaqa ku jira allah ha ka qabto dadka biilka karaasanaya ilaahay dhuuntooda ha qabto ilaahay ha naga qabto kuwaas dadka muslimiinta allah isu walaaleeyo insha allahu tacaala waxaannu leenahay waa noo bilowda albaabkii khayrka ha la sii wado tax yaraan idin raacina oo ah tusaalo duqow yahay dadaarkayga dhegaysto waa dadaarana weyn ninka diiday warkayga ku dabaala xumaan kaama doondari goorbo waxaan ula idin dareensiiyo dab la shiday degbaalaha lisdabay gaasna lagu daaray colka waa ka daraya haddaad ila dareenteen wax idaari mooyaan qalbiga waa daqanaya walaalkaa dilkiisaad muddaa daawadaadiiye anigana kadaabaan ku yidhi waa darawday dalkoo nabad ah diintoo macaan nabadda maashaado haadaa wabilaahi towfiiq an alxamdu lillahi rabbi alamiin assalamu alaikum waraxmatullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaas xasan macalin liibaan ugaaska guud ee beesha macalin weyne alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh ilaahayan mahadyaana subxaana wa tacaala ninka nicmayn imatalislaam waaliimaan alligiina abuuray baan siinay habeen iyo dharaar baan ugu mahadinaynaa mahadda alle kadib ikhwaanii kulanka lagu kulmay halkan oo ilaahay noo suurtageliyey oo saddexda beelood oo walaala ahaa degmadu lugasa deganay dagaalameenay sabab u ahayd in la kulmiyo ay la jireen walaalihii muslimiinta ahaa ee soomaaliyeed habeenii dharaarn aanan ka harsinno u taagnaa dhibkan inay wax ka qabtaan ka soo qiibgaleen dhammaantood jazaakumullahu khayr waa mahadsantihiin mahadda alle kadib walaayada islaamiga gobolka gedo oo ayna wakiil ka tahay harakatulsha mujaahidiin oo soo qaaban qaabisay oo nagu yeertay dadkaanas haysto inay isku diin yihiin kudala yihiin iskudan ay yihiin oy waxay ku dagaalamayaanba badal ay tahay markay igu yeereen ay soo ajiibeen igana safarkay soo galeen boorkay soo kiciyeen hedafkii iyo maskantii ay keeneen ay soo dhalaaliyeen maha waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ilaahay miisaankiin aakhiro allah idinku kabo allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan soo dhowaynaynaa waannu ku farahadsannahay walaalaha muslimiinta ah u bugtada dhahamartay say ugu fiyowdeen baa soo dhawaynayn annagoona qabada kumad ah dadkeenna muslimiinta walaalahana qalbigooda allah isku dumo assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaas cismaan aadan suuban ugaaska guud ee beesha gawaaweyn الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم أيها المسلمون الحمد لله رب العالمين ilaahay mahad u sugnaatay ilaahayga oo anta isu kaana keenay innakoo soomaali oo khilaaf u dhaheeyo oo maaragta badan ilaahaygaasi oo maaragta intaan muslimiin ah maalin maalamaha ka hor ah degaal iyo fitni iyo maaragta dulli ku sugnaayeen ilaahayga haddii anta isu kaana keeni ilaahagaasa mahad u sugnaad mahadti labaad waa u sugnaad dadka khilaafkaas ka danqaday oo maaragta waaliga gobolka u weyn oo khilaafkii soomaaliyeed ka danqadeen oo maaragta dulli iyo ihaano u arkeen oo noo yeereen oo maaragta afarta beelood oo maaragta meeshan ku sugan u wada yeereen kutubo u qabteen kutubadii maaragta afar beri maaragta doori oo maaragta aad u qiimo badan maaragta meeshaas maaragta lagu galay markaas kadib hooshii maaragta saddex beri oo maaragta kale inay maaragta wadahadal iyo maaragta hool badan oo qiimo badan ayaa lagu wada heshiiyey bayaanka hadda la akhriyey ayaa maaragta anokana jihidigeed ayaa taageersannahay ilaahay maxadiis hadda maaragta waxaa noo higa maaragta waa guddi loo dhisay guddi oo qiimo badan oo sida maaragta beesha reer hasan sida beesha reer gabaabeen sida beesha reer macalin weyne horta intaas dhammaantooda ilaahay maaragta mahad ba u sugnaatay insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad maaragta u noqonaynaa inaan ilaahay ka baqno oo ilaahayga maaragta tala saarno oo maaragta nabadii lasoo dabaalo oo sidii maaragta looga heli lahaa maaragta nabad waarto oo qiimo badan ayaa idin dirdaarmayaa insha allahu tabaaraka
xubnihii ugaasada ee goobta ka hadla waxaa ka mid ahaa ugaas shugri barre yarow ugaaska beelaha xasan gaarshireedle بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أولا إلهي بامهاسن إلهي جنو سورة قليي مانتا نبت قليدان هي برواقلان هي أسعف قرد كان إلهي جنو سورة قليي إلهي قاسام حسن أنا أود ملهن أنا أود ملهن إلهي بانو سورة قليي أولا إلهي قاسام حسن يا عاقربو تأكدب وحاكوه الشيء ماشان مانتا أنا جوبجو قلنا هاي بيرها reexasan macallin weyno gabaaweyn annagoo odayaashoodii ah waxaan qaadannay oon taageernay heshiisii ka soo baxay meeshan iyo bayaankii la aqriyay intaa kadib walaalayaal saddexda beeloodoo dagaalantay ugaasidoodu maanta waa fadhiyaan haddaad annaga nugu xidhnaan lahaydeen xabad iskumaadan riteen waxaan aaminsanahay haddaad nugu xidhnaan lahaydeen xabad iskumaadan rideen wax ka mudanaa jiro oo inaad ku riddaan ku habboon waxaan kula dardaarmaynaa odayaasha cidda waa annaga maanta waxaa dhacday taariikh fiican iyo heshiis fiican iyo isfahan fiican waxaana ilaahay ka baryayaa oon dhammaanteen ilaahin ka baryaynaa inuu arrintaas noo suurtageliyo oo nabadgelyadaas luuq ay mar damba ayna dhicin xabad isku soo dhacdo baasuka dhaca hoobiyo dhaca qof duur lagu dila ilaahay ha naga qabto ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nabadaan u hergeliyo ilaahay waxaan ka baryaynaa luuq inay nabad noqoto ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka islaamka oo isku diriraya inuu qalbigooda soo hagaajiyo kuwa aan islaamka ahayn oo ku jiran ilaahay ha soo hanuuniye ilaahay ha soo hanuuniye dilkooda ma rabno ilaahay ha soo hanuuniye intaasaan kaga baxaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelihii heshiiska gaaray ayaa goobta ka hadlay annaga mahad baa ilaahay u suganyahay ilaahay noo soo gebgebeeyey dhibaatadii taalle cudurka yaale dagaalka xumaa oo qurunka ahaa oo muslimiinta laa ilaaha ila allaahu moxamed rasuululah salallahu aleyh wasalam dhiigkooda oo xaaje laga bixinaan lahayn meel cidla ay ku dhammaanayeen oo muslimiinta noo soo gargaartay culummadii soo gargaartay ilaahay madaxooda kor ha ka dhigo ilaahay jaasintooda janna al hagu dhigo annaga waxaan tugaynaa ilaahay baan aabudaynaa gaala ma aabudayn ninka gaal aabudayn asaa u taallaa insha allahu biidni lkariim waxaan rajinaynaa inaan maslaxa nooga dhammaato muslimiintan walaal noqdaano ummadda ooda ku jirta ummadda meesha joogta dhammaantood inaan soo xarayno guddigan oo inta la bixiyay dhammaan inaan ku dagaalino inaan soo bixina ilaahay ku rajaynana waan yeelaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdulilahi rabbi العالمين إلهي محدث واي ميكون بيان كل حساري دمانتين والمسلمين والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب بيان كي واسقادني الحمد لله رب العالمين مجاهدين نقيب قلان أنا كوه نقيب قليان إلى هذا محل محل سقنات إلهي تاز محل سقنات دبعت ونك جرن يجيك كميلون رون نزل الحمد لله ما أنت ولا لين واسقفني نكستو راح سهنغطو معلمين هنغطو دبابون هنغطو واسقان قليني الحمد لله إلهي نينك أما arrinta uninta ka dhammaanay wadanka luglisane caafimaadnanka dhammaad ilaahaygii boqorka ahna siiyo taas waa qaadanay alxamdulilah wayn kala mahadiyaane mujaahidiinta ka qayb galay oo arrintan oo ka biiday juhuudda ka biiday oo dhibaato martay oo halgansamatay ilaa iyo meel kasta ku koytay iyoona ilaahay ajar xasanaad haka siiy asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin tamaadadkooda ilaahay baa umahad eliyaan dadka muslimiinta inta ilaahay iniska sheenay taasa hortanka mahad eliyaan ilaahay baa mahad iska leh tan kale sababtiya lahaayeen mujaahidiinta al-shabaab ummadun oo khilaafaadka iyo shaqaaqada iyo dhibaatada ka dhexaysay oo maaragtaa inta iniska sheeneen masaalaxada iyo nabadgelida oo maaragtaa iyo dhaxadhikeen taasna maalaan ka mahad eliyaan mujaahidiinta shabaab tan kale waajibaadkiinana faray oo inay guddigu qayb qayb qaado masaalaxada iyo nabadgelidana waajibaadka gududaan insha allah haddii ilaahay raalakana asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu alxamdu lilahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam qaala allahu tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu taquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamutuuna ilaa wacantum muslimuun waqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam can abi cabdillahi daariq ibni cabshin radiallahu canhu qaala samictu rasuulallahi sala allah alay wasalam yaquulu man qaala laa ilaha ila allah wakafara bimaa yacbudu min duuni illah xaruma maalahu wadamahu waxisaabahu allahi tacala alxamdulilah ilaah baa mahadsan allihii sukaana keenay raaradiisa ka mid ah xeeladaanan maaha awoodaanan maaha ilaahi subxaana watacaala ayaa noo ogolaaday mahadda koowaad ilaah baa iska leh mahadda labaad mujaahidiintii annaga oo garan weynay noloshaannada saan u noolaanno ama saan isku badbaadinno garan weynay garatay isku kaana keentay maanta wanaaggan na dhex dhigtay si kastoo ay tahay u mahadinayaa nambar kow waa cajiibnay warkiina noo dhammeeyey ayaa noo dhammaysan sida wanaagga badan oona nooga dhammeeyey ilaahay ha nooga dhammeeyo mar kastaba haddii la helaayo sidan oo kale maba dhibaatadana maba na gaari lahaynba marka waa soo dhoweynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbialcaalamiin akhyaarta dhammaan waa salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii waxaan u mahad celinayaa walaayada islaamka oo iskugu kaana keentay meeshan dhibaatadaanadii ka soo gurmatay dhibaatadii luuq ka dhiidhiday saddexdii beeloodoo meesha ku dagaalantay isugu kaan yeertay doori noo qabatay saddex maalmood oo doori a noo haysay wax badanna la fahansiiyey qalbigaa inaga la jilciyey kharash badanna lagu bixiyey ayaan u mahad celinaynaa bacdillaahi kasokow ilaahay baa mahadleh waa ilaahadaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinayaa ka soo qaybgeliyaasha muslimiinta dhammaantood loo yeeray oo soo ayiday odayaasha dhammaantood waa u mahad celinayaa mahadcelin kadib waan soo dhowaynaynaa bayaanka boqolkiiba boqol haddii ilaahay yidhaahdo waa soo dhowaynaynaa sida ugu macquulsanna waa ooga shaqayn doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan ku guulaysanana waa rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu alxamdulilaah mahad aan la soo koobi karin waxaan u mahad celinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala awood iyo xeelad aan nicmadan farada badan ku gaarna ma lahayn ilaahigii subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey inaan masaalaxdan khayrkan iyo nicmadan aan maanta dhex joogno aan ku guulaysano ilaahigii noo suurtageliyey baa maxad iskale aan la soo koobi karin maxadda labaad rabbi subxaanahu wa tacaala ka sokow waxaa iskale xarakadii islaamiga ahayd iyo muslimiintii dhammaan gobolada soomaaliyeed meel kastoy ka kala yimaadeen ee juhdiga ku bixisay naf iyo maal iyo hadal iyo xoog iyo diin intaba ku bixisay ayaan haddana u mahad celinayaa intaa kadib bayaanka la soo akhriyey walaalahaysay u soo akhriyeen ee ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtageliyey ee annaga awood iyo xeelad aan ku suurtagelina ma lihin ilaahigii subxaanahu wa tacaala guushaan aan la soo koobi karin nicmada ah noo suurtageliyey daraaddeedii ee waan soo dhowaynaynaa go'aankaas iyo bayaankaasna annagaa gaarnay annagaana go'aansannay ilaahay inuu noo suurtageliyo oo uu noo hergeliyo oo nabad waarta ilaahay subxaana wa tacaala uu nooga dhigana ilaahay baan ka baryaynaynaa insha allahu tacaala waana soo dhowaynayaa waana ayidnay jazaakum allahu khayr aljaza intoo ka soo qayb gashay dhammaan ummaddii ka soo qayb gashayna jazaakum allahu khayr aljaza baan idin leeyahay waana soo dhowaynayaa insha allahu salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi alxamdulilah kafa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah awalna ilaahay baa mahadsan alxamdulilah haddaan nahay odayaasha iyo waxgaradka beesha xasan gaashareed waxaan ayidnay waxaan soo dhowaynaynaa waxaan fulinaynaa bayaanka ka soo baxay shirkii aan ku wada hadlaynay walaalahan uu dhibkana dhex maray ee beeraha xasan gaashareedlo gabaaweyn iyo macallin weyno heshiiskaas aan gaarnay ayaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo fulo waana fulinaynaa insha allaahu marka heshiiskaas ayaan soo dhowaynaynaa arrintaas ayaan mataqaanaa raalli ka nahay inaan dhammaystirnana waa rajaynaynaa insha allaahu xarakadii noo gogol dhigtay oo noo qabanqaabisayna ilaahay ha ka ajirsiiyo wabilahi towfiiq asalaamu calaykum allahiina uuntay islaam naga dhigeen soo kulmiyo waa mahadsan marka koowaad marka labaadna waxaa mahadsan walaayada islaamiga gobolka gade oo isu keentay beelihii dagaalamay annagoo islaam waxgarad nin islaam nin dili wuxuu yahayna aan ognahay kollay qadir unbaa yaheeda wax walmar bay dhacaan haddee waa ka qowmaynaynaa waana ka taxsiyeynaynaa ciddii mahaddaas yeelatayna waa u mahad celinaynaa mahad kadib wixii lagu heshiiyey bayaankii saaxiibkay duubad hore waa akhriyey bayaankaas lambarkow xabad joojin buu ahaa marka labaad sabayn iurxaar bay ahayd marka saddexaad waxay ahayd guddi in la qabto laguna heshiiyey beelihii meeshaan ku dagaalamay inay ka goongaaraan sida nabadgelyada inay waarto ciidamadana la kala qaado wixii habadjibin cidda la imaadana inqaabteeda ay leedahay ee lana sheegay hadduu alla kuu samadagolyahay in cid kasta loo digey aana qaadanna wixii meeshaas ka soo baxa intaas haddaan ka gudbo waa qaadannay waa soo dhowaynay nabaddaan soo dhowaynay haddii ilaahayna inaan shaqayna oo nabaddaan ka shaqaynana guddi baan u nahay diyaarna waa u nahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxaan si buuxda u soo dhowaynayaa go'aankii ka soo baxay oo meeshaan lagu akhriyey baan si buuxda u taageernay waana ku dhaqmaynaa haddii ilaah yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullah xubnihii goobta ka hadla waxaa ka mid ahaa afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamigaha ee gedo nabadoon cusmaan xasan biixi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allahu wsalamu calaa sayidina nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin allah subxaana wa tacaala baan mahadu celinaya dhammaanteed tolow hadal ma dhimano nin kastaba wuu hadlay culimo waa hadashay dhammaan waa u mahad celinaya raggii iga horreeyey oon isleeyahay maantayta waxay taabteen meel kasta oo u baahnay taabash hadday diini tahay adilaha uu soo qaadanaya sheekh u horreeyey oo ku aadanaa munaasabadda aan maanta taagannahay iyo odayaashii dhammaan ka hadlay dhammaantood dadka ummadda soomaaliyeed halka joogta lagu heshiisiinayana maanta waxaa ka muuqato farxad aad u fara badan sida ay qaarkoodba sheegeen ayagoo tiro siddeetan ay jira inayna abid arag midaan oo kale dhammaantiin waa soo dhoweynayaa alxamdulilah horsa ad u ogtihiin gobolka waxaa ka jira dartargelin xagga diinta xagga isku xirka beelaha xagga maxay ahayday ee, la dagaalanka cadowga intaba gobolka hore iyagu wuu ka socdaa guud ahaan dalkao dhan wuu ka socdaa gaar ahaan gobolka gedo ma rabaan inaan heshiino ma rabaan inaan midowno ma rabaan noqoba naloo dhiso ma rabaan waalaya islaamiya inay maamusho ma rabaan inaan noolaanno ma rabaan inaan tabcanno ma rabaan inaan soo wax saasaar- inaan soo wax saaranno idinkaanaan iga markhaati ah isagoo dhan waa lala wareega wadankii waxaa lala wareegay maskaxiyan waa loola wareegay maaliyanna waa loola wareegay daliyanna waa loola wareegay walaalayaal waxaan codsanayna insha allahu tacaala inaan u istaagno taageeridda walaayada islaamka ah ee gobolka inaan u istaagno ee, la socodka nukhbada loo doortay ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka inaan la soconno cadaawada la tilmaamayo ninka caqliga badan uu tilmaamayo jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo kala duwanaad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة